magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa laga daafuray isbitaalka magan dandiste ee daaweynaya xanuunada ilkaha munaasabad waxaa goobjoog ka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhaatiir iyo marti sharaf kale ugu horeyn kale marti sharafkii kasoo qayb galay daafurka ayaa hadallo ka jeediyey munaasabadda waan idin hambalyaynaynaa waxaa laydinka rabaa quality iyo maxaa idhaahdaa inaad kusoo kordhisaan isbitaalada wadanka iyo maxaa idhaahdaa caafimaadka dentalka aad iyo aad ayaan mar kale idinkugu hambalyaynaynaa waxaan rabaa in doctor cabdiraxmaan olhaye iyo mas-uuliyiintii kale kala shaqaysane dalka wax fiican aad u keenteen waxaan rabaa inaan idinkugu hambalyayo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in loo baahan yahay hay-adaha nuucan oo kale ah dalkana muhiim ay u tahay maanta waxaan u joognaa xaflad ah daafur dental clinic cusub waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahay hadiin barakeeyo waxaad soo gasheen xaqli weyn oo ah ka shaqaynta caafimaadka ayaa timaadeen aadan u soo dhoweynayaa baranjigan cusub ee laga furay magaalada muqdisho oo runtii ah fikir aad u fiican aadna loo micnihii dadka soomaaliyeed ay ugu baahnaayeen si teknolojiyada ay mid la jaan qaadaya oo dantiis ayna helaan waxaana ku dhiirigelinayaa dhallinyarada la midka ah cabdiraxmaan iyo tiimkiisa iyagana inay sidaas si la mid ah ay kusoo kordhiyaan dalka wixii horumar ah xafladda maanta furitaanka waxay nooga duwan tahay waa waxaan ka filaynaa mid taya leh oo aad tayadeeda u sarreyso waxaana rajaynaynaa tayadii lagu yaqaanay ee caanka ku ahayd inay halkan kusii hayso ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed xasan ayaa sheegay muhiimadda xaruntan cusub waxaan u taagannahay inaan dhahno muqdisho waxay ku xiratay megadentist turkiga oo loo aadi jiray halkaas waxaan ku boorinayaa tiimka furtay oo runtii shuruudaha dowladnimada soomaaliya ee u baahneyd qof inuu isbitaal noocan oo kala furto qualificationska iyo wax walba u baahnaayeenna ay soo mareen oo tiimka health professional counsilka iyo guud ahaanba ay waafajiyeen habmaamuuska dalka u degan ee lagu furi lahaa isbitaalka waxaan idin leeyahay waa ka soo baxdeen wax walba hambaliyo shaqo qurux badan oo dalkan aad u qabanaysaanna waa muuqataa